ururka dhalinyarada isxilqaan oo kaashanaya waaxda fayadhowrka ee dowladda hoose ee degmada Beledweyne ayaa olole nadaafadeed ka sameeyay qabuuraha weyn ee ku yaala xaafadda Buundaweyn. Ujeedka ololahani ayaa ahayd in la hagaajiyo goobaha aaska lana dhowro bilicda deegaanka iyadoo sidoo kale lagu dhiirigelinayo bulshada inay ka qayb qaataan ilaalinta nadaafadda. Ololaha nadaafadeed waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan ururka isxilqaan, haween iyo dhalinyaro kuwaas oo gacmaha iskula jira ka shaqeynta nadiifinta, ururinta qashinka iyo hagaajinta wadooyinka gudaha ee qabuuraha. Ka qayb qaadashada ayaa muujiyay dadaal iyo isku xirnaan iyagoo sheegay in nadaafaddu ay qayb ka tahay dhowrista sharafta goobaha qabuuraha iyo caafimaadka bulshada. Guddoomiyaha ururka isxilqaan Daadir Cali Yare ayaa sheegay in ololahani uu qayb ka yahay qorshayaal joogto ah oo lagu nadiifinayo goobaha muhiimka ah ee magaalada Beledweyne, waxa uuna bulshada ugu baaqay in ay sii xoojiyaan ka qaybgalka howlaha iskaa wax u qabashada ah ee lagu horumarinayo deegaanka.
oo olole nadaafadeed ah ka wadno magaalada Beledweyne khaasatan xaafadda Buundaweyn qabuurihii Doon Subagle oo dadkii lagu duugi jiray inkastoo hadda qabuuraha ay buuxsameen alxamdulilah ilaahay ayaa mahad iska leh ololaha nadaafadeed saakay oo jimcadii labaad ee waxaan bilownay abaarihii lixdii subaxnimo ama labaiyo tobankii subaxnimo xilligan oo laba saaci bar ahna waan ku jirnaa gebagaba ayay noo tahay ololahaas nadaafadeed sidaa u jeedidbo meeshan waa qabuurihii oo ku aasnaya dadkii reer beledweyne afarta xaafadood laga keeni jiray ayaa lagu aasi jiray qabuurahani waa xoogaa waa iska buuxsameen marka qabuurahan waxaa buux dhaafiyey qashin wadadii loo mari lahay qabuurahan waxaa ka buuxo qashin laga keenay xaafadaha magaalada beledweyne qashinkaas annagana waan fiirsan waynay waa wuxuu ahaa qashin tiro badan isbuucan gudihiisa ayaa soo kormeernay marka waxaan waxaan qaada waynay in aan qabuuraha ku daawanno waxaasoo qashin ah xataa qabuuraha qofkii soo siyaaranayo wadadii loo soo siyaaranayo xataa waxaa waaye lama mari karo qashin ayaa dhooban hadday ahaa lahaayeen qashimankan oo isbitaalada laga keeno farmashiyaasha cirbadaha iyo aagadaha iyo waxsaas ah iyo hadday ahaa lahaayeen qashinka xaafadaha laga keeno oo ah xafaayado iyo baca iyo waxyaabo badan ayaa meeshaas ku aragnay qashinkaas oo buux dhaafiyey alxamdulilahi rabbilcaalamiin haddana waxaan joognaa gebagabo insha allahu tacaala maanta meeshaas ayaa xoogga saarnay qashinkaas tirada badanne waxaa waaye laba gaari ayaa ku qaadnay ololahaas nadaafadeedne waxaa garab weyn nagu siiyey maayarka magaalada beledweyne oo aan halkan ugu mahad celinayaa insha allahu tacaala waxaan leeyahay qashinka ha soo tuurin wadada ha ku tuurin meelaha muhiimka ha ku tuurin qashinka baabuur ayaa kaa qaadayo baabuurka haddaa waysidne iridaada ayaa ku gubi kartaa god ayaa samaysan kartaa iridaada ku gub waxaa waaye adigaba ma jeclid gurigaada inuu qashin kuu yaallo walaalow ama walaaley ama waalidow ama bulshadeeda reer beledweyne ka waantooba qashinka magaalada yaa lagu soo tuurin jidadka yaa lagu tuurin meelaha muhiimka yaa lagu tuurin hadday ahaa lahayd sidoo kaleeto webiga naftirkiisa xataa yaa yaa lagu tuurin waxaa waaye dad ayaa cabo biyahaas webigaas qashinkana ha laga ilaaliyo magaaladeyna annagaa nadiifsan karno aan nadiifsanno gacmo wadajir ayay ku gooyaane waxaan jeclaa lahayn dhallinyarada afarta xaafadood xataa inayna soo garab istaagaan howshan howl joogsanaysa maaha sidaa hore ugu sheegnaba waa howl soconayso mar kastoo maalin kastoo jimcaha soconayso nadaafadan ma joogsanayso ilaa iyo qashinkaas aan ka nadiifino magaaladeyna waaxda fayadhowrka ee dowladda hoose ayaa ballan qaaday inay sii wadi doonto taageerada iyo qalabka loo baahan yahay si ololaha nadaafadeed uu noqdo mid joogto ah